wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta si rasmi u daafuray kulan ballaaran oo lagu dhiirigelinayo ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha koonfur galbeed maamulka degmada baydhabo madax ka socotay hay-adda j izad oo inta badan wasaaradda kala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta ganacsatada yaryar ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay oo shirkan ku tilmaamay mid waxtar u leh dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed isla markaana lagu gorfayn doono kobcinta dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya ganacsi hooba la er haweenna la er geeka dadkaanka mudungu heerarka geeka ganacsiga gabdhooyo sameeyahayaanna way aragahaya qofta haweenayda e markasta way ka maarayaase wal alla waliyahagala reershe magaaladan hooba la dhexgala labaatan doolar wal ku yar wayla ku yaabee in miis an saarayin nololiyana ka maarayaas oo dowladdu wasaaradda qorsheynta mar walbana lambar koow ku eta iyadaan ka faraxsanay ina goobjoog ku ahaano tan kale ganacsi hooba la er sidiisba hadda sanayaal ku dambeeyey ganacsiga inta badan isbedelme ganacsi unugeyka horma in kasi jarnay qofka ini hoosa ku bilaabo meel la eraayo walyara wal badan dhale era jarnay hadda laakiin fikriddii hore la aaminsanayo kubati hata wal badan wal badan dhale macnaha beese beese laka weydiiye yaa in isbedelay ganacsiga laakiin mar walbana wala aasaasiga ah lagu maarmaan waay sababto e ganacsiga markaad hoose ku bilaabto iyo miri dhale mar may lafuday dhalinyarada iyo bilaanta iyo iyo dowladda may lafuday vision luqooyan oo e dadkan may buha sida may buha oo siyo sakafilnaada faden in may rahays lideri lafade dadka geeki hore dad hadhawaa jiran dad sooro jiran dad maybu wala sii jiran geeki wala siihay ya intaasi million oo hectars oo beere ya baabaahayd oo may rahays oo dhibaato badan ama climate saameeye ama conflict maybo saameeye ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed mudane cabdulaahi cabdi maxamed oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey maalmaha uu socdo waxyaabaha looga hadli doono kulanka muhiimadda u weyn waxay ahayd daafuurka mashruuca hal abuurka ganacsiga haweenkai dhallinyarada saa waad ogtihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalkan waa dhallinyaro dhallinyaradaas marka shaqa abuur la-aanta eh maxaan ku ihaha shaqa aan haynin in shaqa abuur loo sameeyo in beerihii la fasho in xoolihii dib loogu noqdo intaaso dhan marka in hal abuurkii waad ogtihiinoo dalkeen markuu burburay waxaa lagu tiirsanaa wuxuu ahaa maxaanku yidhahdaa ganacsiga haweenka ay wadaan weliba waad ogtihiin guri walbo hadda soomaaliya ku yaala waxaa laga yaabaa qoys walba laba iyo saddex haween inay ka ganacsadaan marka inaan dhiirigelino gabdhaha ganacsanayo inaan ganacsigooda ku garab istaagno inaan kor u qaadno inaan level sare gaarsiino wasaaradda kama shaqeynayso oo keliya ah maxaanku yidhahdaa ganacsiga yaryarka ee waxay ka shaqeynaysaa kuwa yar kuwa dhexe iyo kuwa sareba kuwa sare laftooda waxaa ku xireenaa in ay maxaanku yidhahdaa export import ay sameeyaan bandhigyo ay la sameeyo bandhigyo carweed la sameeyo hadda waxaan sameynaynaa forum oo oo ganacsato dhan ay iskugu imaanayaan oo ay kusoo bandhigayaan maxaanku yidhahdaa ay kusoo bandhigayaan waxyaalaha ay dhoofin karaan waxaan u dirnaa dalka dibaddiisii si ay waxa ay hayaan ay dadka ugu soo sheegaan